madxadhaqameed oo beryahan dambe xaalkooda hawada ka baxay arrinkaasu wuu sii fidayaa siyaasadiina way ku milmeen taladii horreeyey aan usoo jeediyey madaxweynahana waliba aan u mariyey t v-ga waxay ahayd in loo sameeyo xeer madxadhaqameed oo dhan in xeer loo sameeyo sababtoo ah waxay moodaa inay ka baxayaan faraha ka baxayaan waanay bateen waxaa xusid mudan waktigii annagu nala doortay ama aan xafiiska nimi waxay ka dalbadeen madaxweyne daahir ayaalkahin inuu ka dhigo golaha afraad maalintaa way yaraayeen oo two thousand threegii meelahaas ahayd way yaraayeen ama two thousandtrigii bay ahaa way yaraayeen waxay doonayeen inay noqdaan golaha afraad maantoo laga joogo shan toban sannadoodna dee xalka fal xal kusii baxay markaa waxaa ku waajiba ama waajib ku noqonaya waqtigaan wixii aan dhiwaanu yidhi waan sugnay waan soo gunay salaadiinta berigaan kamay kamay badneen soddon soddomeeyu laakiin maanta way farabateen dhaqanna waa lalahaan jiray dee madaxdhaqameed wuxuu ku ekaa beelahooda ku ekaa xalista arrimaha beelahooda iyo wixii dhaqanaa diiyo iyo suldaana suldaana wuxuu ahaa guddoomiye inuu go-aamiyo wixii ay cuqaashu ay gaadheen markaa maanta maadaama ay farabateen oo cuqaashina badatay islaadiintina badatay waxaa la gudboon xukuumaddan muse bixi cabdi waxaa la gudboon in wasaaradda dakhliga ku amro inay sameeyaan xeer xeerkaasoo dabraaya wixii loo jeeda madax dhaqameed waxaana wax soo maray caalamka meelo fara badan waxaana iskaga xaliileen markay xeel u samaysteen ayay ku xaliileen taana waa arrin looga fadhiyo maamulka maanta jira ee hogaaminaya waxaad moodaa mudane puntland iyo somalilan xaaladoodu sii yar xakirmayso maxaad ugu baaqaysaa
waxaan ugu baaqay waxaan leeyahay soddon soodma dhiigal dabaalinayay waxaan rajeynaya inshaalla dhiig dambe inaanu daadan oo soomaaliya maamulka inaan soo xigay puntland waa maamulka aan isugu xigno dhaqan iyo dhaqaale wadaag baanu leenahay dadkan isku mid yihiin waxaan leeyahay xa shaqeeya caqliga saliimka waxaana shala insha allah horsheynayaa in la wada hadli doono soomaaliya somalia la wada hadli doono oo arrimahaa si khayr dhee lagu xalili doono mudan ma la odhan karaa soomaaliya ayaa shuqoshuqadan ka dambaysa puntland iyo somaliya
wallaahi de waa la odhan karaa soomaaliya maanta dab baa ku ogan oo maanta dee waxa u dambaysa kuwan gudahooda iska haysta kala hadlaaya waxaa la yaabaa in dhibaato dhibaato dhibaato lagu xalilo horta bal dhibaatadiina gudihiina soomaaliya soo dhammaysta oo idinkiibaa shabaab la dagaalamaya gudihiina waa is haysta idinkiibaa weli aan yeelan madaxweyne la doortay sheg soo doortay oan weli yeelan baarlamaan soo doortay marbarta arrimihiina xalila tan somalilan iyo soomaaliyana insha allah de guddi baa loo samayn doonaa waxaan ka wada xaajootaa oo caalamkuna uu dhexdhexaad u yahay waxaan filayaa arrinka somalilanna wixeedu caadma saarna insha allahna waa la kala badbaadi doonaa soomaalina dee meel kala tegi mayso adii xitaa labadooda noqdaan waxaan leeyahay bulshada somalilan ha raacina dhegagaalaha meelaha ka hadlaaya waxa weye ragga waaweyn hadlayaa de wixiina soo maray way ogaayeen hadal qalloocanina dadka wuu kala kaxeeya waxaana tagtaa urtii la suqayaba mesh ka baxda wadna waxaa imaada wixii aan soo marna waa meesha meesha imanaya marka waxaan leeyahay shacabka somalilan waxaan filayaa shacabkeenu inay ka horeeyaan siyaasiyiinta iyo madaxdhaqameedkaba oo yihiin dad aada u wacyigashan marka waxaan leeyahay tiina haysta nin meel ka hadlay waxba samayn maayo xukuumaddana looga baahan yahay wixii xadka ka baxa waa waxaa loo soo doortay xukuumadda wixii xadka ka baxa ee fidno bilaabaya inay tallaabo ka qaad